إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qaraxyo ka fuliyey gobolka hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dib maanta ka kacay suuqa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay laba qof ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisna askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen shabeellaha hoose dalka ingiriiska waxaa ka dhacay dibidbax xoogan oo badi dadka dhigaya ay yihiin muslimiinta ku nool dalkaas horumar ballaaran oo xagga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa deegaanka caad oo ka mid ah gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalk ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas intaa waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dooroonaa waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qaraxyo ka fuliyey gobolka hiiraan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay fuliyeen ilaa laba qarax kaasoo ka dhacay bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka u tiilay gudaha degmada jaralaksi ee gobolka hiiraan inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale magacyada askartii qaraxyadaasi lagu dilay waxaa ka mid ah salaad axmed yalaxow xuseen iyo quluudo qaar ka mid a askarta ku dhaawacmay qaraxyada magacyadooda ayaa ah xuseen iimaan iyo cabdiraxmaan dhagafiiq faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dib maanta ka kacay suuqa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa saaka ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed oo fara badan debkan ayaa si gaar ah kaga kacay suuqa lagu magacaabo haafbakaaro ee ku yaala xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti beelay iyo dadka shacabka ahaa ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka warbixiyeen debka iyo waxyeelada uu geystay waxaa ka mid taha shalii waxay ahayd sabdiye ee dad badan sisin ayay gateen sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka ah lacagtoodii oo maanta oo ka gubutay hantidoodii oo ku khasaartay waxaan xilligou suuqa gubta xilligiisa kalea la taagan yahay guryahayna annaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looroo sisin ah masiibo rabbaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon annaga aan ogayn waa ka gubatay saddex makiin saddex makiinaa ku gubatay boqol loor oo sisinaya iyo saliiddii oo dhex taallana waa nooga gubatay hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaarana ku baaba'day maamulka la baxay hirshabeelle ayaanan haba yaraatee wax gurmad ah u sameynin dadka maanta ku hanti beelay debkii ka kacay jowhar maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay laba qof ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya deegaanka balaaldheer ee u dhow deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud ayaa xalay xilli dambe waxaa lagu dilay laba qof oo rayid ah kuwaasoo aan ka tirsanayn dadka dagaalamaya labadan qof ee la dilay oo midkood nabadoon caan ka ahaa aagga uu dilku ka dhacay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray axmed wehliye guurre iyo cabdinaasir maxamuud cilmi mataan waxaana meydadkooda la geeyey degmada cadaado ee gobolka galgaduud maleeshiyaadkii dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta waxaana deegaanka uu falka dilka ah ka dhacay laga soo sheegayaa saansaan dagaal oo ka dhalatay dilka labada nin dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka galgaduud ayaa ah kuwa soo laalaabtay mana muuqato cid wax ka qabanaysa dab xoogan ayaa ka kacay suuqa magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe wararka laga helayo magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dab khasaare maaliyadeed geystay uu ka kacay suuqa degmada jowhar dabka ayaa ku faafay goobo ganacsi welina lama helin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha uu geystay waxaa socda dadaalo lagu daminayo dabkaas si uusan u gaarin goobo kale oo u dhow kuwa gubanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka lambar lixdan dhawaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ahay xalay weerar ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmooyinka owdhegle iyo janaale weli faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee xalay weerarka kala kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dalka ingiriiska waxaa ka dhacay dibidbax xoogan oo badi dadka dhigaya ay yihiin muslimiinta ku nool dalkaas tafaasiil ku aadan warkaasi zakariyo cumar ayaa soo jeedinaya dibadbaxan oo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah ee ku noola waddanka ingiriiska ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore mid ka mid ah masaajida ku yaala magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska waxaana dibadbaxani uu yimid kadib rabshado iyo xadgudubyo ay sameeyeen kuwa uu ku xididaystay islaam naceebka ee u dhashay dalkaasi kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday weeraro ka dhan ah dadka muslimiinta islamarkaana ay ku beegsanayaan masaajida iyo xarumaha ganacsiga ay leeyihiin dadka muslimiinta ah mid ka mid ah soomaalida halkaasi ku nool oo warbaahinta la hadlay ayaa uga waramay dhibaatada halkaasi ay ku wajahayaan iyo waxa ay salka ku hayso mudaharaadka aad arkaysaan oo meesha ka socda wuxuu daba socdaa dhibaatooyinkii iyo rabshadihii maalmihii lasoo dhaafay ka socday waddankan ingiriiska oo dad badan ay ku dhaawacmeen looga soo horjeeday dadka qaxootiga iyo muslimiintaba dhibaatadana waxaa keenay markii hore oo dacaayad iyo been abuur muslimiinta laga sameeyey oo wiil dhalinyaro ah oo aan muslin ahayn oo gabdho yaryar ku dilay waddanka gudihiisa ayaa waxaa la geshay dacaayad ah inuu muslin yahay kadibse waxaa la ogaaday inuusan muslin ahayn oo ruwanda uu kasoo jeedo tii ayaa keentay in dadka qaxootiga ana laga soo horjeedsado oo la baaxsado oo mudaharaad laga sameeyo muslimiinta naftigooda dhaawac badan loo geystay oo masaajid badan la weeraray oo dad badan oo muslimiina suuqyada lagu dhaawacay tii baa marka keentay in mudaharaad maanta meeshan ka dhaco maalin dhaweytana meel kale oo weltamstow la yidhaahdo iyadana ayaa mudaharaad laga sameeyey maantana mudaharaadku arrintaasuu daba socday waddamada reer galbeedka ayaa marar kala duwan waxaa laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin ay u geysteen dadka qaxootiga ku ah waddankaasi oo ay ka mid yihiin dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah waddamadaasi horumar ballaaran oo xagga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa deegaanka caad oo ka mid ah gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya warbixinta warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo gudbinaya deegaanka cad wuxuu ka mid yahay kuwii ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka balse looga xoreeyey weeraro cagmarin ah ayaa waxaa iminka laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga ah iyo amni ay ku heleen har karaayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam deegaanka cad wuxuu ka mid yahay kuwii ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka balse looga xoreeyey weeraro cagmarin ah ayaa hadda waxaa iminka laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga ah iyo amni ay ku heleen har karaayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib in muddo ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo deegaankan bulshadii deganeed ay kala kulmeen dhac boob iyo gumaysi aan loo meeldayeynin mid ka mid ah muruqmaalatada ku dhaqan deegaanka ayaa ka warbixiyey horumarka iminka ka jira deegaankooda iyo isku socodka bulshada kuwaas oo iminka dareemaya amni iyo istikhraar
maasha allah waxa weeye dalabkeeduna waxa weeye meel walba u furan yahay deegaanka ha noqoto meesha aan joognaa waa deegaanka caad ilaahayaa ku mahadsan waxa weeye marka wax soo saarkeeda waxaa ka mid a haamanka waxaa ka mida digsida waxaa ka mida kirliyaalka waxaa ka mida xeerooyinka nuucyadiisa kala duwana ka mid a alaabtaas waxaa loogu iibgeeyaa gaalkacyo ilaa somalilan puntland ilaa iyo yeman xataa waa la geeyaa ilaa etoobiya sidoo kale ganacsatada deegaanka ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii dhaqaale ee ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka iyo amniga ay hadda dareemayaan iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey walaalahooda mujaahidiinta maalinkaasi waxay ahayd maalin madow annaga shaqadeennii waa burburtay aniga hadda hadda meeshaas meel aan ka soo guuran degganaay nimankii inta yimaadeen iyadoo maashaanu ii qunfulan oo wax walba ii yaalliinay cabdibele ku daba xireen alaabtaydiioo dhan waa jejabiyeen wixii ku jirana waa ka rarteen ilaahay mahadiis marka waxa weye shaqadiina way naga burburtay islaamku markuu meesha ku soo noqday oo deegaanka isla xoreeyey baan shaqadeenna u soo laabana caalamiga ahayd waa sidii sidii hore oo marka beri ouno ahay ay u socotaa hadda shaqadu maasha allahu marka waxa weeye amnina waa haysanaa nabadgelyaan haysanaa shaqadeennu waxa weeye lacagteennaan shaqaysanaa maalin dhayli waa barwaaqaysana deegaanka caad ayaa hadda ah mid dhinac weliba horumarkiisu bulaalayo sidoo kalena ay bulshadaasi bilaabeen in ay madaarista tagaan oo ay ka faa'iidaystaan barashada diinta islaamka taas oo ay dhib kaga qabeen xilligii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas warkaasi waxaa ka waramaya zakariya cumar iyadoo xaaladda magaalada beledweyne ay marba marka ka dambaysa isa soo tarayso islamarkaana ay sii xoogaysteen xaaladaha dilka iyo dhaca ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegayaan iyagoo markii hore la noolaa xaalado amni darro ah oo ay ka mid tahay dhaca loo geysanayo taleefanada islamarkaana aysan dadku awoodin inay soo baxaan xilliyada habeenkii ah ayaa waxa ay tibaaxayaan in arrintaasi ay ugu darsantay koofsi lagula kacayo gabdhahooda gabdhaha midna waa toddobiyo toban jir midna waa afariyo toban jir waa la kufsaday gabadha weynaa ugu daran wax loo reebto ma jirto gabdhihii meeshaa waxay moobeel weytaan laga qaatay biinka sheegaa leyra lacagihii laga tuurtay kadibna jirkoodaa loo dhaca gabarta jir dhibaatooyin badanaa gaari oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiisa qori liifkiisa ugu dhaca lagu leef garaacay hoodkii in badan ay ku jiijiideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xaba looma reebanin xag ilaahayna ka noolyihiin afar maraa xabadda ku kitibtay ilaahay xaggiisayna ka noolyihiin xag bilaadan kama noola telefoonada waa la qaadi jiray waa la oqon jiray in telefoonada la qaato dadka lagu jirdilo laakiin weli ma aysan dhicin hadda kufsigan haduuna koo yahay laakiin telefoonada lama qaadan karo magaalada lagama soo adeegi karo xitaa xaafadaha dhexdooda ilmaha yar telefoonada looma dhiibi karo dadka weyn xitaa ma qaadan karayo habeenna warkiisa iska daabo halka saa xabeenimadii la gaaro labada cudud iska soo horjeeda xitaa iskuma galaan mana aha markii ugu horreysay ee askarta dowladda federaalka ay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn balse waxaa marar kala duwan saxaafadda ka soo muuqday qaar ka mid ah bulshada magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka amni darre ee ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhac iyo handadaadba ku haya waxayna dhacdadan qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee askarta dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa